wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug mudane xirsi yuusuf barre oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay shalay gaadheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta ku wareejiyey maamulka degmada gaalkacyo ku dhowaad shan boqol oo geed kuwaasi oo loogu talagalay in lagu dhirayo magaalada islamarkaana qayb ka ah barnaamijka waxbeerista ee galmudug xirsi yuusuf barre wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug oo dhirtan ku wareejiyey gudoomiyaha degmada gaalkacyo iyo mas-uuliyiinta kale degmadaasi ayaa sheegay in wasaaradda beeraha ay ka go-an tahay cagaarinta iyo inay sare u qaadaan dhiraynta degmooyinka galmudug iyo sidoo kale garbisaagga beeraleyda ku sugan guud ahaan deegaanada galmudug waxaan maantay halkan aan rabnaa inaan ku wareejinno wasaaradda beeruhu ay wareejinaysaa shan boqol oo geed oo loogu talagalay in lagu yareeyo nabaad guurka in lagu yareeyo dhirtii xaaluf bacrida ka jira dhirta waa la gubayaa dhuxul baa laga samaynayaa marka in maarata shantaa boqoloo geed lagu beero degaanka iyo siligii toban muddadood oo loogu talagalay in dhirtaas lagu ilaaliyo lagu xafido baan si horu dhaca ugu wareejinaynaa degmada gaalkacyo gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa uga mahad celiyey wasiirka beeraha iyo waraabka galmudug sida uu iskugu howlay dhirtan isagoona sheegay inay qayb ka qaadan doonto saruqaadista bilicda magaalada gaalkacyo runtii didaalka iyo garab istaagga wasaaradda beeraha waxaan rabaa inaan caddeeyo rool weyn oo bulshada beeraleydana wax fiican runtii loo qabtay dadka danyartaa oo runtii xoog maalkaana ay ka faa'iidaysanayeen baa la soo qabtay shaqo aad muhiim u ah mudane wasiir shaqadii dardargelinta iyo tallaabada qaaday howlaha inoo dhiman insha allahu tacala aan qaban doonno iyo kuwa saaka ay nugu wareejinaysaan shanta boqoloo geed iyo tobanka muddadood waa idinka guddoonnay wasiir adiga wasaaradda dhammaan tiimkuna kaga mahad celinaynaa didaalka iyo garab istaagga iyo u adeegista bulshada insha allah inta dhimanna waa gaari doonnaa